madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa dhagax dhigay dhismaha xafiiska furdada iyo qeybta soo dhaweynta ee garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo dhagax dhiga xafiiska furdada ee garoonka diyaaradaha ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha jubbaland axmed cabdirasaaq maxamed handal wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada wasiirka xugeenka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha iyo xubno kale oo ka socday howlwadeenada wasaaradda maaliyadda mashruuca waxaa maalgelinaya xafiiska arrimaha dibadda iyo horumarinta caalamiga waxaana ujeedadiisu ay tahay in la xoojiyo adeegyada lagu soo dhaweyn lahaa rikaabka iyo horumarinta wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha jubbaland axmed cabdirasaaq maxamed handal ayaa ka warbixiyey dhagaxdhiga xafiiska furdada ee garoonka diyaaradaha iyo muhiimadda uu leeyahay bulshada madaxweynaha dowladda jubbaland uu noo dhagax dhigay xafiiska kastamka iyo soo dhoweynta ee garoonka diyaaradaha kismaayo xafiiskaas oo aan rajaynayno in loogu adeegi doono bulshada garoonkan ka dhoofaysa ama soo degaysa iyadoo aan rajaynayno in adeegyada kala duwan ee garoonka looga qaban doono waxaana rajaynaynaa in uu ku dhaqan galo muddo laba bilooda ama ugu badnaan saddex bilood oo dhismaha noogu dhammaado oo aan rajaynayno isla sidaas inuu madaxweynuhu noogu xarig jari doono waxaa goobjoog nagala ahaa dhagax dhigan wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo aviationka wasiir ku-xigeenka iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda oo ay ugu horeeyaan shaqaalaha furdada garoonka kismaayo iyo shaqaalaha kala duwan ee garoon ka shaqeeya waxaan rajaynaynaa inuu dhismaha sidii loogu talagalay noogu hirgalo